بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفونك الحسيني إسلامي ستيريو أما دوبست عجلدها الحسيني هل كنا وحانو إذن كدو بينا محاضرة كسابسا تاريخ دي خديجة رضي الله عنها وحاني نسو شيدين يا ولالكين شيخ آدم حاج محمود
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu si urursan inta ilaahay subxaanahu watacaala inooga furo aynu uga hadli doonaa taariikhdii khadiija bintu khuwaylid khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha oo marka la eego hooyooyinkii mu'miniinta ahayd gabadhii ugu horeysay ee uu guursaday rasuulku caleyhi isalaatu wassalaam khadiija waxa ay dhalatay shan iyo toban sannadood ka hor sanadkii loo yaqaanay caamulfiil ee uu dhashay rasuulku caleyhi isalaatu wassalaam taa macnaheedu waxa ay tahay dhalashadii rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam ayaa waxa ay ka horeysay shan iyo toban sannadood khadiija bintu khuwaylad waxay sidaa noqonaysaa inay ka weyneyd rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam shan iyo toban sannadood maadaama ay dhalatay shan iyo toban sannadood ka hor sanadkii loo yaqaanay caamulfiil waxaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka hor guursaday ninka la ohan jiray abahaala bin usraara atamiimi iyadoo waktigaasi ahayd shan iyo toban jir ayaa u guursaday khadiija waxay ka dhalatay guri hanti leh iyadoo allahuma salli calaa maxamed ilaahay u dhaliyey abuur iyo dhaqan wanaagsan guursiga abahaala uu guursaday iyadoo shan iyo toban jira ilaahay waxa uu kala siiyey inan loo odhan jiray hinda ayaa ay u dhashay si wanaagsanna way u wada noolaayeen iyadoo ay si wanaagsan u wada nool yihiin baa qadarkii uu u yimid abihaala sidaana waa uu ku dhintay waxaa la yidhaahdaa intaa kadib waxaa usoo banbaxay ninka loo yaqaano catiiq binu caabid binu cabdalla almakhsuumi oo isaguna guursaday khadiija bintu khuweyl isaguna muddo fara badan ismay qabin khadiija oo guurkoodu muusii dheeraanin khadiija oo runtii reer adduun lana ka dhalatay isla markaa nasab ahaana reerihii la tilmaamayay ka mid ahayd iyada oo laba nin soo martay haddana waxay ahayd gabadh laga dhex xuso mujtamacii qureysheed gudaheeda waxay intaa u wehelisay nin ay ilmaadeer ahaayeen oo wariqa binu nowfal loo odhan jiray oo ka mid ahaa dadkii wanaagsanaa ee diimihii hore wax ka haystay oo isaguna qeyb ka qaatay nolosheeda toosnida ah oo uga warrami jiray diimihii hore oo isagu marnaba aan caabudi jirin waxyaalihii qurayshi ay caabudi jirtay sidaa darteed khadiija oo dad badani ay u hanqaltaagayaan isla markaana aada mooday in diin ahaan marka loo eego mujtamacii qureysheed ay xaggaa ku dhoweyd ayaa maalin maalmaha ka mid ah markii habeenkii uu soo galay ayaa qadiiji caysaani u seexatay hurdadii ay seexatay ayaa waxay aragtay iftiin badan oo sidii qoraxda oo kale ah oo samada ka yimid oo siduu usoo socday gurigeeda degay iftiinkaasi oo allahuma salli calaa maxamed markii uu yimid uu ku gurigeeda degay aada iyo aada u ballaadhay iftiinkaa isaga ah ee allahuma salli calaa maxamed ballaadhay ee guriga oo dhan wada gaadhay ayaa khadiija iyadoo iftiinkaa arkaysa oo ku riyoonaysa ayaa ay soo toostay soo booday khadiija markii ay soo booday ayaa waxay aragtay iyadoo mugdi uu yahay gurigii ilan habeen bay ahayd oo ay ku riyootay arrinkaasi khadiijo kamuu tegin niyadeeda aroornimadiibaa iyadoo sideedii ah ay baxday oo arrintii la yaaban waxay u tagtay inankaa ilmaadeerka ahayn wariqa binu nowfal oo runtii ay ku tuhumaysay toosni iyo diimihii hore inuu aqoon ka leeyahay waxaanay u sheegtay arrintii waktigaasi wuxuu akriyayay saxiifad ka mid ah suxuftii hore ee kutubtii hore mar alaali markii uu khadiijo arkay isagoo dadkii uu jeclaa kamid ahaa ayaa aada ugu soo dhaweeyey suri yaa khadiija maxaa saacadan ku keen waxay uga warantay riyadii xalay iyo iftiinkii faraha badnaa ee gurigeeda yimid ee degeyn isaguna markii uu sheekadaa maqlay ayaa dareenkiisii isa soo taagay ilaa waa nin diimihii hore iyo kutubtii hore waxay nebiyada ka sheegayeen wax ka ogaayo khadiija markii ay dhamaysay ayaa wuxuu ku yidhi bushaarayso inantii aanu ilmaadeerka ahaynay haddii ilaahay kuu dhameeyo ru'yadaadaasi waxaa gurigii nebinimada ayaa noqon doona gurigaaga ayaa ku yidhi khadiijo dareenkaa iyada oo qabta ayaa ay sidaa kaga tagtay kaga tagtay in adeerkeed wariqa binnof waxaa khadiija intaa u wehelisay maalin maalmaha kamid a ayaa dumarka qureysheed wareega sanadkii ayaa xaramka ay iskugu iman jireen oo ciidahooda mid kamida ayay ahayd iyagoo fadhiya oo aada u tiro badan ayaa nin yahuudiya oo qaylinaya ayaa u yimid dabeete waxa uu ku yidhi isagoo qaylinaya yaa macshara nisaai quraysh inahu yuushaku fayakun nabiyun faaytakuna istadaacat an takuna firaashan lahu faltafal waay t waxa uu ku yihi ninkaa yahuudiga isagoo aada u qaylinaya dumar yahow waxaa soo dhawaaday in nebi uu imanayo talowtiineebaa awood u helaysa oo kari karaysa inay u noqoto inay ninkaasi guursato nebiga ah ee dhowaan imanaya dumarkii kale midna umay dhegdhigin ereyadii allahuma salli calaa maxamedin ay ku hadlayeen uu ku hadlayay ninkaa yahuudiga ahaa laakiin khadiija oo riyadii hore ru'yadii horena haysatay riyadii hore dareen weyn bay ku samaysay arrintaas khadiija bintu khuwaylad iyadoo sidaa dareenkeeda uu ugu weynaa diin ahaan toosnida iyo dhaqanka iyo nebinimada iman doontaba waxay intaa u wehelisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxamed bin cabdillaahi bin cabdilmutalib khadiija waxa ay iskaga xidhnaayeen cawaan binu khuwaylad oo ahaa khadiijo walaalkeed khadiija bintu khuwaylad iyo cawaan binu khuwaylad ayaa waxa uu qabay safiya bintu cabdilmutalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam eedadii ahayd idan marka la eego xagga xidhiirhka maadaama walaalkeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciddadii uu qabay dee reer isku xidhmay oo qaraaba ay ka dhaxayso ayaa uu noqday oo halkaasay ka xidhiidhsanayen waxaa xusid mudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aynu ka soo waranay meelo badan taariikhdiisa markii da-diisu ay kortay awowgii masalan cabdilmutalib uu dhintay allahuma salli calaa maxamed oo runtii kafaalo qaaday markii aabihii hooyadii ay dhinteen oo abaadaalib ku wareejiyey abaadaalib markii uu muddo la shaqeeyey abaadaalib waxa uu ahaa marka roo loo eego reer beni cabdilmutalib caruurtuna way ku badnayd adduunkuna waa ku yara sidaa darteed ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo markaasi dhowr goor shaqo u tegay ardu shaam dhowr goor u tegay ardu shaam ayaa waxa uu jeclaystay isagoo maqlay khadiija bintu khawaylad inay leedahay adduun badan oo loogu shaqeeyo oo shaam loogu tago ayaa waxa uu aada iyo aada u jeclaystay in allahuma salli calaa maxamed ilaahay uu nasiibkaasi siiyo inanka u adeerka u yahay ee maxamed bin cabdillah waxaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi adeer malaha waxa wanaagsanaan lahayd waad ogtahoo adduunku waa inagu yaryahay waktigiina wuu adkaaday sanado dhib badanina way jiraan malaha waxa wanaagsanaan lahayd in khadiija bintu khawaylad aada u shaqo tagto oo aada naftaada u bandhigto ayaa uu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa gabadh jecel qof ammaanad badan waana gabadh toosni badan waa laga yaabaa in adiga ay shaqada ku siiso ayaa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi way wanaagsan tahay laakiin dee wejigee ayaan ugu wardiraa bu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii ilaahay ii qoray waa laga yaabaa inay cid iisoo dirtay buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhaha khadiija oo aynu hore u ogeyn labadii arrin ee hore ay usoo aragtay oo ahayd tii cadceedda iyo allahuma salli calaa maxamed ninkii yahuudiga ahaa ayaa warkii ayaa gaadhay intaa ka horna waxay maqli jirtay rasuulka ammaanadiisa iyo toosnidiisa ayay maqli jirtay waxaanay runtii tiri iyada oo cid u dirtay waxaan maqlay ammaanadaada iyo toosnidaada waxaanan jecelahay inaan ku siiyo intii lagu siin jiray iyo in ka badan sidaa darteed waxaan doonaya inaad aniga ii shaqayso dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam abadaalib buu usheegay abadaalibna aada buu ugu farxay dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa u khadiijo ay ku kulmeen nebigu calayhi salaatu wasalaam safarkii ugu horreeyey ayaa u shaam u baxay waxay raacisay inan la yidhaahdo maysara oo u shaqayn jiray oo gacan yaraheeda ahaa khadiija bintu khoyl sidii bay ku baxeen suuqii busra oo geed hoostiiya oo uu nin raahibi deganaan jiray oo nastura la odhan jiray ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ay marayaan ayaa maysara oo ninkaasi ay horey isu arki jireen ayaa ula hadlo wuxuu yihi man hada aladi nasla taxta hadihi shajara maysarow ninkaa kula socday ee geedka hoostiisa fadhiistay muxuu yihi maysaraa ku yidhi waa nin quraysh kamida oo dadkii xaramka kamid a wuxuu yihi geedkaasi nebi mooyaane cid kale may hoostegin buli waxa uu ku yidhi ninkii rahiibka indhihiisa casaan ma ku jira wuxuu yihi ha oo kama tagto wuxuu yihi huwa huwa wahuwa akhiru lambiya waa isagii waa isagii waana nebiyada kii ugu dambeeyey alla hoogeyga maan soo gaadho buu yihi ninkaasi marka la faraya in laga saaro magaaladiisa marka maysara oo inankii khadiijo u shaqayn jiray ahaa wuu weeleeyey kelmadaasi uu yihi ninkii magarta raayibka ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi markii uu alaabta iibinayey ayaa nin ay isku qabteen alaab dabeete ninkii baa ku yihi axlif bilaata waalcuza in arrinkaasi kaa dhab yahay waxaad ku dhaarataa laata iyo cuza dabeete nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ku yidhi maa xalaftu bihimaa qad wa inii la amuru fa acridu canhuma weligay kumaan dhaaran asnaamtaasi ee ha igu dhaarin hadda waa nebinimada ka hor waanan soo maraa sanamadaasi oo waan ka jeeftaa anigoo necbaysanaya dabeete ninkii baa ku yidhi hadalku waa hadalkaaga yani ninkii baa usoo noqday dabeete maysar uu ku yidhi kani waa nebiga ay sheegaan qoladayada culummada ihi inuu ku qoran yahay kutubtooda marka maysara labadaa kelmadood ayaa safarkii ugu horreeyey ee nebiga calayhi salaatu wasalaam khadiija ay u raacisay uu ka soo helay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maysara wuxuu yihi markii aanu soo noqonay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa kulku uu bilaabmo waxaan arkayay laba malag oo hadhaynaya ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kusoo galay wuxuu yihi markii aanu nimid maysara ayaa khadiijo aan u diray dabeete khadiijo u tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam khadiijina way ila aragtay buu yihi xadhkii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo hadhaynayay dabeete arrintii ayaa magaratay ay uga warantay maysara arrintii bay iska wareysteen ilaa xad khadiija niyadeedii ay dib ugu soo noqotay labadii arrin ee hore ninkii yahuudiga ahaa iyo allahuma salli calaa maxamed ru'yadii ay hore u aragtay wixiiba isu geegeysay dabeete khadiiji waaday ilowday baayac mushtarigii ka dhexeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana niyadeedii kusoo degdegtay kalgacayl zaa'ida oo ay u hayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam khadiija oo runtii mar labaad aada uga heshay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo u keenay ribix iyo macaash zaa'ida oo aan ahayn macaashkii ay hore u haysatay ayaa halkaa waxaa ka bilaabmay guurkii khadiija bintu khuwaylad iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan wejigii ay khadiija ugu bandhigi lahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay guursato kadib markii dareenkeedii uu siiyey inay rasuulka guursato waxay uga warantay nufaysa bintu maniya oo ahayd gabadh ay saaxiib ahaayeen nufaysa ayaa tiri aniga ayaa kaaga filan inaan allahuma salli calaa maxamed kasoo dhameeyo guurkaaga rasuulka calayhi salaatu wasalaam nufaysa u tagtay rasuulka waxay tihi yaa maxamed maxaa kuu diiday inaad guursato markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waan guursan lahaa laakin gacanteyda waxba kuma jiraan waxay ku tiri bal ka waran haddii lagugu yeedho qurux iyo dhaqan iyo maal iyo kufilaansho nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa yihi waa iyo taas yaa intaa isku heli kara buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam abuur ilaahay dhamaystiray iyo adduun iyo toosni dhaqaneed oo qof yani reerkeeda ku filan ah ilaa waa islaamka ka hore yaa isku heli kara waxaan ku yidhi bay tiri waa khadiija oo maanaa heli kara buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam khadiija waxay tihi aniga igu hale anaa samaynaya nufaysa oo dooneysay inay isu soo dhaweyso khadiijo iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa runtii sidii khadiijo ugu sheegtay khadiija waxa ay diyaarisay markiiba adeerkeed oo runtii camar binu asad waxaa kaloo ay diyaarisay koox kamid a adeeradeed oo uu ku jiro inankii ay ilmaadeerka ahaayeen isaguna wariqa binu nowfal rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintaasi waa shan iyo labaatan jir khadiijana afartan jir wey waayo hore waxaynu usoo sheegnay in sanadkii uu rasuulku dhashay shan iyo toban sanadood ka hor ay dhalatay maxamed rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa arrintii uga warramay adeerkii dabeeto abaadaalib baa aada ugu farxay isagoo runtii u arkay inay tahay nasiib ilaahay un laga helo waayo khadiija oo da-deeda aynu arkayno haddana abuurka iyo dhaqanka ilaahay siiyey iyo adduunkay lahayd waa gabadh quraysh oo dhani ay tamaniyi jirtay halkii baa la iskugu yimid waxaa ka hadlay abaalib oo runtii khudbadii ugu horreysay joodiyey isagoo le ilaahaybaa mahadle ilaahi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam inaga beeray ee inaga dhigay beertii nabiyullaahi ismaaciil halkiibuu soo dhexgeliyey ee ina dejiyey xaramka inankan aan adeerka u ahayna nin u dhigmaamo uu jiro hadday tahay toosni iyo dhaqan iyo sharaf haba adduunkiisu haba yaraadee adduunkana waxaynu ognahay inuu yahay wax qofka loo dhiibto oo lagala noqonayo maxamedna waa garanaysaan yani qadarkiisa wuxuu doonay khadiija bintu khuwaylad waxaanunu dooneynaa in magaratay insha allahu tacaala a u mehersaan markaa labiyo toban waqeedood oo dahaba iyo badh ayaa markaasi u bandhigay oo afar boqol oo dirham waktigaa u dhigmayey abudaalib markii uu hadalkaa dhamaystiray ayaa waxaa hadlay wariqa binu nowfal oo ay ilmaadeer ahaayeen khadiija bintu qoweyn isaguna wuxuu yihi ilaahay baa mahadle ilaahay naga dhigay dad magaratay toosan ee weliba inaga dhigay carabta hogaankeedii ayaa uu yidhi waanu siinay khadiija bintu khawaylad maxamed bin cabdillaahi annagoo ugu mehelinay afar boqol oo dirham abu daalib baa yidhi waxaa ii wanaagsan in adeerkeedna uu hadlo dabeeta adeerkeed ayaa isaguna hadlay oo yidhi sidaa uu sheegay wariqa binu nowfal ee aanu soo qadimnay khadiija bintu khawaylad waanu siinay rasuulka alayhi isalaatu wasalaam nabigu calayhi isalaatu wasalaam markii guurkii uu sidaa u dhacay ayaa khadiija ay u yeedhay waxay tihi yaa moxamed iyadoo ay aada u warwarsan yihiin waayo abaa daalib waxba ma hayo rasuulku calayhi salaatu wasalaamna wax adduuna ma hayo dad badan oo ku xidhnaa labada caa'iladoodna way isu yimaadeen iyaga oo doonaya inay guurka wax ka ogaadaan waxay tihi yaa moxamed kac oo istaag oo wixii aada awoodi kartaba qal oo dadka qoodi bay ku tiri waxaa meeshaa ka dhacday casuumad layaab badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii ku xeernaa ee casuumadda u baahnaa oo dhan la siiyey oo runtii qaboojisay laabtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo tii abadaalib waayo adduun ma u haynin rasuulku adeerkiina muu hayn waxay aada uga warwarsanaayeen gabadha sharafta leh iyo weliimada sida loo qabanayo waxaa la yidhaha halkiibaa dad fara badan allahuma salli calaa maxamed ay ku heleen casuumadii magarata khadiija bintu qawaylad iyo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaa xusid mudan khadiija nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxa ay kala kulantay dhaqano wanaagsan waxay kala kulantay akhlaaq toosniya waxay kala kulantay dhibirsanaan fara badan waxay kala kulantay isaga oo soo dhaweeyey inantiisii hinda ee ay dhashay iyo dadkii la noolaa oo uu kamid ahaa zayd binu xaarisa oo uu siiyey xakim binu xusaam oo khadiija bintu khawaylad ay edo u ahayd oo waktigaa la joogay khadiija saxaabigaasi qiimaha leh ee qur-aankana in badan lagaga hadlay ee taariikhda la lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo khadiijana ay siisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay ku wareejisay khadiija dareenkeedii mar labaad waxa ay siisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyada oo arkaysa in runtii taasi ay tahay dhaqan uu isagu beertay waxaa xusid mudan khadiijo markii ay muddo wada joogeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin maalmaha kamida waxaa u yimid gurigeeda inta albaabka lagu garaacay ayaa lagu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa taagan gabadh laydhaa xaliima bintu abi du-ayb assacdiya waana gabadhii naasnuujisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo doonaysa inay kuusoo gasho rasuulkaa xusuustay hooyadiisii soo naasnuujisay ee hooyadii aamina bintu wahab ay gacanta ka gelisay ee runtii muddona uu la soo noolaa khayr badanna uu kala soo kulmay iyo barbaarin wanaagsan intii uu baadiyaha la joogay xaliima markii uu yidhi yaa ummi yaa ummi buu kusoo baraarugay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo usoo baxay khadiija bintu khawaylad oo meeshaa joogtay oo markaa iyadu adduunkeeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku guursatay oo iyadu rasuulka calayhi salaatu wasalaam guriga u gogashay oo iyadu quudin jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaa aan adduun haynin waxaa la yidhaha waxay dareentay khadiija oo la hadlay iyadoo la hadlaysa xaliima rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo tidhi inankii aan hooyada u ahaayo aan magarati naasnuujinta hooyada ugu noqdo waxaana tidhi gaadh moxamed waayo dhibaato badan baana heshay reerkiibaa hawl badani soo gaadhay bal in ilaahay wax kaala soo kulmiyo khadiija ayuu u yimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo uga waramaya wixii ay xaliima bintu abi du-ayb ay uga warantay ee ay dhibaatadii reerkeeda haysatay khadiija oo runtii daa'iman iyadu inay raaligeliso rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ahayd dhaqankeeda koowaad ayaa waxa ay ku tiri afartanka adiya kaxe oo sii hooyadaada ku naasroojisay awrkaasina sii bay ku tiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax allaaliya wixii ay ku ambabaxaysayna waa kaasiy u diyaariyo ambabixi bay ku tiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka ayaa farax runtii arrinkii yani zaa'ida uu ku noqday ilaa xad uu runtii khadiija bacd allahi subxaanahu watacaala uu yihi ilaahay ha ka abaalmarya aadana runtii ugu mahadnaqay waxaa xusid mudan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo khadiija bintu khuwaylad waxaa ilaahay siiyey muddo markii ay wada noolaayeen inantii ugu horeysay oo runtii uu u bixiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam zaynab waxay sii kordhisay kalgacaylkii ka dhexeeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo khadiija bintu khuwaylad markii uu usoo kordhay ilmihii ugu horreeyey oo ahaa zaynab laba sanadood markii ay tegeen ayaa haddana sanadkii saddexaad waxaa usoo korodhay inantii labaad oo allahuma salli calaa maxamed runtii u dhigantay inantaa hore xagga ma garatay yani toosnida iyo quruxda oo ahayd ruqiya labadii sanadooda kale markii ay dhammaadeen ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa usoo korodhay inantii saddexaad oo runtii ahayd umu kalsuum waxaa la yidhaahdaa saddexdaa hablood markii ay israaceen ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa usoo korodhay inantiisii afraad oo ahayd allahuma salli calaa maxamed fatima bintu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waxay intaa ku xigsiisay labada inan ee ahaa qaasim iyo cabdillaah sidaa darteed waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lahaa toddoba caruura af lix caruura oo afartaa hablood iyo labadaa inana waxaa u dhashay khadiija bintu khuweyl wax allaaliya wixii uu dumar rasuulku calayhi salaatu wasalaam guursaday koob iyo tobanka ay ku sugmeen saddex iyo toban buu doonay laba wuu sii daayay intaan u galmoon koob iyo tobankii kale lix waxaa u dhashay caruurtiisa khadiija bintu khuwaylad inanka ibraahimna waxaa u dhashay maariya idan caruurtaasi faraha badan leh ee khadiija ay u dhashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyaduna waxa ay sii kordhisay xidhiirhkii adkaa ee ka dhexeeyay khadiija bintu khuwaylad iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan khadiija iyadoo siisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inankii la odhan jiray zayd binu xaarisa oo runtii zayd binu xaarisa markii hore iyadana uu siiyey inankii ciddada u ahayd ee la odhan jiray xakiim binu xisaam sida aynu xagga hore kusoo tilmaanay ayaa waxaa la yidhaahdaa xajka gudihiisa iyadoo la raadinayo zayd binu xaarisa oo aabihii xaarisa iyo kacab oo adeerkiiya ihi ayaa ay ku kulmeen xajka isagoo la socda rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete waxay ku yidhaahdeen war miyaanad ahayn zayd maya waan ahay buu yidhi waxay ku yidhaahdeen xaggee baad ka timid wuxuu yihi waxaan kamid ahay dagaalada qaar kamida oo kuwii lagu qabsaday dabeete halkanaa lay keenay min bani kalb baan kamid ahay reerkaana waan kasii ahay ilaa xad aabihii iyo wixii uu sheegay isagoo yar baa lasoo kaxeeyey dabeete waxay ku yidhaahdeen yaad la joogtaa wuxuu uga warramay inuu la joogo nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxay ku yidhahdeen bal ka waran haddii aanu aabbaha iyo adeerkaa nahay oo aadna raacdo nebiga caleyhi salaatu wasalaam baa ugu yimid dabeete rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa waxay weydiisteen in runtii inanka uu raaciyo wuxuu nebigu yihi iska daa inaan wax idinkaga furto oo waan idin raacinaya hadduu idin doorto dabeete nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la idhaha zayd binu xaarisa waxa uu ku yihi aabihii iyo adeerkii waxaan la joogay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dabeete nebigu caleyhi salaatu wasalaam waa islaamka ka hor qoraysh buu la hadlo wuxu uhi waxaa ogaataan inankaasi inuu yahay inankaygii oo aan ku tabaniyey berigii hore dhaqankii carbeed waxaa kamid ahaa qofku inuu ilmo ku tabaniyo oo uu yidhaahdo ilmahaasi anuu idhaxlaya sida ilmahayga kale uu idhaxlaya arrintaasi waxa ay xidhiidh la leedahay khadiija bintu khoylad inankii ay siisay xidhiidhinta uu xidhiidhinayo khadiijo darteed ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu gaadhsiiyey heer zayd binu xarisa uu ka doorto rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma garatay aabihii iyo adeerkii waxaa xusid mudan khadiija bintu khoylad iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sidaa u ilaaliyo iyaduna ay sidaa u ilaaliso rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa rasuulka waxaa soo dhawaaday da-diisii in afartan jir ay ku dhawaato waxaa la jeclaysiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu baxo oo uu meel gaaro u baxo godkii ma garatay gaaru xiraa la odhan jiray khadiija bintu khuwaylad oo daa'iman la shaqayn jirtay dareenka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa mar walba waxay u diyaarisaa sahayda iyo gogasha rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu godka tegayo markaasay sii taban taabisaa mudduu ku maqnaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasuu kusoo noqdo haddana wuu tagaa wa kaana yataxanathu fii hunaaka halkaasuu ilaahay subxaanahu watacaala kusoo caabudi jiray sida alimaam bukhaari uu ku wariyey raximah llah fii kitaabihi aljaamicu asaxiix kayfa bada-a alwaxyu baabka ah sidii waxyigu uu ku bilaabmay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabay inuu arko ru'yo wanaagsan dabeedse iyada oo sugan uu arko nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu soo baxo wixii habeenka u koryo qaaru xiraa baa uu tegi jiray halkaasuu magaratay ilaahay kusoo caabudi jiray maalin maalmaha kamida isagoo halkii jooga ayaa waxaa u yimid jibriil calayhi salaam markaasuu qabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yihi iqra markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi maa ana biqaari anigu ma ihi mid wax akriya waa uu qabtay rasuulka markaasuu si adag u qabtay markaasuu ku yihi akri ilaa uu si adag rasuulku calayhi salaatu wasalaam u qabtay dabeete waxa uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam maa ana biqaari anigu ma ihi mid wax akriya saddex goor markii uu qabtay ayaa mar afraadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram ilaa uu ka gaadhsiiyey callama alinsaana maa lam yaclam suurat lcalaq ilaa uu halkaa ka gaadhsiiyey ayaa uu ku akriyay rasuulka calayhi salaatu isagoo uu ku bilaabay waxa aada akridaa adiga oo ku bilaabaya magaca eebbaha eebbahaagii ku abuuray ee wax walba abuuray ee insaanka ka abuuray xinjir ka abuuray akri adigoo ku bilaabaya magaca ilaahay oo rabbuka eebbahaa al akramu kii deeqda badnaa weeyaan ilaa laga gaadhsiiyo callama alinsaana maa lam yaclam nabigu calayhi salaatu wasalaam intaa markii lagu soo dejiyey ayaa isagoo argagaxsan oo culays dareemaya ayaa uu soo cararay dabeete gurigiibaa uu galay khadiija bintu khawaylad isagoo le zamiluni zamiluni idadaay idadaay isagoo le dabeete khadiija oo runtii dumar uga caqli badnayd uguna toosni badnayd uguna dejin badnayd ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ku leh wallahi ya khadiija laqad khashiitu calaa nafsi naftaydii baan u baqday ayuu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam waayo wax cusub oo aanu hore u arag ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la tusay waxay ku tiri khadiija iyada oo dadaysa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam u laab qaboojinaysa kallaa wallahi laa yuksika allahu abad ilaahay baan ku dhaartay ilahay marnaba ku hoojin maayo inaka latasilu rixma وتسلق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إلهي بان كدارتي إلهي كوتين ماي ويا ذو الرحم كاد حريرسا sidoo kale hadalka runtaad ka sheegta kii aan waxba haysanna waad xambaartaayoo waad u adeegtaa sidoo kale waxaad ma garatay martida ayaad wax tartaa dadka ay dhibaatada magarati ku dhacdana waad u gargaartay masaa'ibtu ay ku dhacdo waxaa intaa wehelisa khadiija bintu khuwaylad si ay u dejisay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa markiiba ay kaxaysay waxay u geysay wariqa binu nowfal oo kutubtii hore wax ka akriya jiray waxaana la yidhaahdaa wuxuu ahaa nin nasraani qabla alislaam oo kutubtii hore waxba ka akriya jiray oday da-weyn u ah wuxuu yihi iyadoo la hadlaysa si ay u dejisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay tiri ya bna alcam bal dhegeyso ha ku warramo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta nebiga ayaa u warramay wariqa binu nowfal ayaa runtii aada ugu farxay yaa laytanii fiiha jadacan laytanii akunu xaya id yukhrijuka qowm faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam aw mukhrijiyihum hooggayga maan ahaado nin dhalinyara oo xooga buu yihi marka tolkaa ku saaraya markaasuu yihi miyay saarayaan wuxuu yihi ha ma uu jiro nin adiga kula mid ah oo la yimid waxa aada la timid oo aan ilaahay keligeeda caabudo laga tago wixii kale oo dhan ilaa haddii kale oo uu jiro waa la colaystay wain yudriknii yawmuka ansuruka nasran mu'azara haddii ilaahay subxaanahu watacaala maalintaada ila soo kulmiyana waxaan kuu gargaarayaa gargaar xogba waxasid mudan khadiija oo runtii dawrkaasi ku lahayd dejintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo inay u laabqaboojiso oo ay tusto in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xaq ku taagan yahay oo uu xaqaasi ku adkaado ayaa arrin tilmaaman oo arrinta meesha aynu ka tilmaamina ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam khadiija markii ugu horeysayba erayadaa ay tiri ayaa waxa ay inoo tilmaamayaan in ay rumaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay ku rumaysay tilmaanta ay u tilmaamayso allahuma salli calaa maxamedin inay tiri marnaba ilaahay subxaanahu watacaala ku wejin maayo sida uu leeyahay ibnu latiir raximahu llah wuxuu le awalu khalq awalu khalqin أسلم بإجماع المسلمين لم يتقدمها رجل ولا امرأة waxay ahayd khadiija bintu qoweyn abuurkii ugu horeeyey ee ilaahay isu dhiiba ee kuwa islaama gacanta rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxay ahayd khadiija ويقول الإمام البيهقي رحمه الله في الدلائل إن أول من أسلم من هذه الأمة خديجة بنت خويل بيهقينا وحاول له كتاب كيس في الدلائل قفكي وغهر ريي إير رميي وحيهد خديجة بنت خويل ibnu isxaaq isaguna wuxuu leeyahay khadiija awalu man aamanat biاllahi warasuulih wasadaqat maa jaa min cindi illahi caza wajal khadiijo waxay ahayd qofkii ugu horeeyey ee rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan markii ugu horeeyey oo waxyigu soo degayba khadiija waxa ay rumaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa intaa wehelisa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markiiba la rumeeyey hablihiisii oo iyaguna hooyadood ku raacay waxa weheliyey zayd binu xaarisa oo isaguna rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ah inankii khadiija ay siisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam idan khadiiji buddhigii koowaad ayay u noqotay dacwaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa isagu soo weheliyey cali bn abi aalib oo runtii isagu allahuma salli calaa maxamedin isaguna la joogay nebiga calayhi salaatu wasalaam waktigaasi oo rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan salaadii ugu horeysay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu tukado inay ahayd dadkii ugu horeeyey ee la tukadaa khadiija bintu khuwaylad waxaana la yidhahdaa ninka la odhan jiray cafiifa alkanadi ayaa maalin u yimid cabaas bin cabdilmudallib isagoo runtii xagga yeman uga yimid wuxuu hi nin baa u yimid markaasaa ma garatay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya sidii uu salaada ku bilaabay ayaa waxa uu yidhi baynamaa ana cinda alcabaas bimina nin baa u yimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasuu weysadii wanaajiyey markaasuu tukaday dabeeta gabadh baa soo baxday markaasay ag dhigatay weysiisatay markaasay ku ag tukatay inan yar baa soo baxay dabeeta markaasuu ku ag tukaday nebiga caleyhi salaatu wasalaam dabeeta cabaas baan weydiiyey buuhi ninka cafiif alkanadi aan ku iri markaasuu yihi wayxaka ya cabaas maa hada diin waa maxay diintan cusub gabadhan sidaa u tukanaysa ninkan ma garatay ay daba taagan yihiin iyo inankaya markaasuu yihi hada diinu maxamed bn cabdillaahi bnu akhi ninkaa tukanaya waa ninka nebiga ah ee inankii aan adeerka u ahay maxamed bn cabdillahi wuxuu sheeganayaa inuu yahay nebi ilaahay soo diray yarkaa yar ee ma garatay ku daba tukanayaana waa cali bn abi aalib oo waa ninkii aan adeerka u ahay wuu raacay wahadihi imraatuhu khadiija qad taabacatuhu calaa diin taasina waa gabadhiisii khadiija bintu khawiilad ee ku daba tukanaysa cafiif baa markii cafiif alkanadi ayaa markii dambe uu islaamay buu odhan jiray yaa laytanii kuntu raabican yani maan ahaado maalintii qofka afaraad ee isaguna ku daba tukada rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxa xusid mudan nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabay howl badan oo dhibteeda leh intii uu dacwada bilaabayay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxaa dhacday dadkii ugu horreeyey ee colaystay waxaa ka mid ahaa abilahbi oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam adeerkii ahaa isla markaa ay jaar ahaayeen oo reer beni hashim meel bay wada deganaan jireen waxaa xusid mudan quraysh wejiyadii ay ula dagaalameen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo ay ka mid ahayd masalan bilowgii dacwadda in nebiga caleyhi salaatu wasalaam la dhaleeceeyo ay ka mid ahayd in magaratay waxa aanu ahayn laga sheego ay ka mid ahayd in xataa lagu dhibo ehelkiisa gudihiisa oo abilahabin oo kale waxaa go-aan lagu siiyey inuu furo laba inan oo inanna cutba la odhan jiray inanna cutayba la odhan jiray oo kala qabay ruqiya iyo ummu kalthum labadooda kala qabay ayay ku yidhaahdeen labadaba waa inay furaan ayaa lagu yidhi iyagoo khadiija bintu khawiila ku cadaadinaya iyo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo ay leeyihiin waxaa khilaafteen diintii qureysheed iyo dhaqankeedii ayaa ay sidii ay lagu sii dahay khadiija oo runtii ahayd hooyo dacwadeed oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam diinta ku berber taagnayd waa ay sabirtay waxaa intaa u helisay ummu jamiil oo runtii ahayd gabadha allahuma salli calaa maxamed abilahabin uu qabay oo la yidhaahdo aada bay u tuurtuuri jirtay khadiija bintu qaweyle waad garanaysaa qof dumara oo la caayay oo la dhaleeceeyey iyo dareenkeedii caadifadeeda haddana waxay ahayd mid ku sabirta ilaahay subxaanahu watacaala darti iyadoo maqlaysa rasuulka oo laleeyahay wasbir wamaa sabruka ilaa billah walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun sabir oo ilaahay dartii u sabir walaa taxzan calayhim hawna murugoonin iyaga walaa taku fii dayqin mima yamkuruun hana noqonin mid ka cidhidhiyooma waxa ay shirqoonayaan baa lagu lahaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markaas sidaasi ayay khadiija u ahayd gabadh yani u sabirta wixii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam soo gaadha iyaduna garab ugu ahaata waxaa xusid mudan markii quraysh ay aragtay dacwaddii oo koraysa oo maalinba maalinta ka dambaysa ay dad kusii kordhayaan ee nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu faray dadkii muslimiinta ahaa ee ugu horreeyey inay ardul xabash u hijroodaan oo koob iyo toban ragga iyo afar dumara ah oo ay kaga jireen wax hablihii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam oo mid ahaan waktiga ay ku jirtay ayaa quraysh waxa ay go-aan ku gaadhay in nabiga caleyhi salaatu wasalaam kol haddii dacwadiisii ay fidayso in la cunaqabateeyo oo cunaqabateyn xooga lagu saaro waxaana la yidhi reer bani hashim oo meel wada degan waa inaan waxba laga iibsan waxna aan laga iibin waa in allahuma salli calaa maxamed wax alaali wixii dumar laga qabay oo dhan loo furo waa in xidhiirka loo jaro si guud arrintaasi waxaa runtii lahaa ikhtiraaxaasi ninkii la odhan jiray nadr binu xaris alcabdari oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu runtii ninkaasi yani waa ogeydeen markii allahuma salli calaa maxamed lagu qabtay beder oo uu lahaa war ninkaasi ha nabadgelina waa ninkii muslimiinta waxaa ogeydeen ka yeelan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa saddex sanadood baa halkaa lagu canab qabatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulka u noqday hoy iyo hanti iyo quud maalkii khadiija bintu khuweyl saddexdii sanadood ee uu meeshaa ku jiray ilaa xad culimmadu ay leeyihiin sida ay ku tilmaamaan khadiija waa sanadkii toddobaad ayuu ahaa markii ay magaratay cunaqabatiinta lagu sameeyey oo sanadkii tobnaad bay ku ekayd sidii ay raashinka ay lafteeda uga qaadaysay islaayad rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaana dhibi soo gaarin si dacwaddu ay u fido ayaa xanuun uu kasoo gaadhay waana xanuunka runtii la yidhaahdo sabab uu ahaa dhimashadeedii khadiija bintu khuweylan iyadoo nafteeda ka doorbidaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan khadiija bintu khuwaylad radia allahu canha oo markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka soo baxay yani sanadkii tobnaad cunaqabatayntii lagu magaratay soo rogay oo sabab uu ahaa xakiim binu xisaam masalan inankii masalan uu magaratay khadiija bintu khuwaylad ay eddida u ahayd dadkii ugu waaweynaa ee sababta u ahaa inay jeexjeexaan warqadii lagu cunoqabataynay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayay ahayd waayo waxaa laydhaha dhowr goor isagoo raashin usii wada ayaa abuljahal uu yidhi joog wuxuu yihi joogi maayo dil baa ka dhici doona waayo ciddadii baan u geynayaa buu yihi raashinkaas markii dambena isaga iyo rag kale oo afar ahaa ayaa sabab u ahaa goyntii la goynayey allahuma salli calaa maxamedin ma garatay warqadii la doonayay in laga qaado cunoqabataynta ee nebiga caleyhi salaatu wasalaam markii lagu cunoqabateeyey qoraalkeedii lagu qanabay kacbada gudaheeda taa fadligeeda laftigeeda fadh ahaan waxaa sabab u ahayd khadiija bintu khuweyl waxaa xusid mudan khadiija bintu khuweylad nebigu caleyhi salaatu wasalaam aada buu u ammaani jiray ilaa xad caaisha radia allahu canha ay ka warantay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo leh maa kirtu cala imra'atin maa kirtu min khadiija kamaa kirtu calaa khadiija min kis min kasrati dikri nabiyi sala allahu alayh wasalam lah yani maan hinaasin gabadh sidaan u hinaasay khadiija bintu khuwaylad sababtana waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo runtii aada iyo aada u xusi jiray xadiiska ay bukhaari iyo muslim wariyeen waxaa ka mid ahaa muwaasafaadkii ay lahayd khadiija bintu khuweyla nebigu calayhi salaatu wasalaam lam yatasawaj imra'atan qablaha yani horteed gabadh nebigu muu guursan calayhi salaatu wasalaam oo isagoo xoogu khadiijo guursaday lamanuu guursan nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa intii ay dhimanaysay khadiija bintu khuweyl waxaa intaa uhelisa adduunkii ay lahayd ee faraha badnaa oo dhan waxa ay ku bixisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bukhaari waxaa uu wariyey raximah llah fi saxiixi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jibriil baa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo yani gaaru xiraa jooga sida cinda dabaraani ku sugan waxaanu yidhi yaa rasuula allah waxaa kuu timid khadiija iyada oo weel sida cunta ay ku sugan tahay yani ama sharaab marka ay kuu timaado faqri calayha asalaama min rabbiha waxa aad ku akridaa salaan ka timid xagga eebaheed wa minii anigana iga gaadhsii buuhi jibriil wabashirha bibeytin fi ljanna waxaanad ugu bashaaraysaa guri jannada ka mida oo aan magaratay daal iyo qayla midna aan lahayn idan khadiija bintu khuwayle fadaa-ishaa la tilmaamayo ee layoorka badan ayay ka mid ahayd in ilaahay subxaanahu watacaala sidaa bukhaari uu wariyey uu kasoo salaamo samada isagoo jibriilna uu raacinayo khadiija oo sidaa aynu soo sheegnay sanadkii tobnaad xaruunkeeda uu yimid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dareenkeeda uu la shaqaynayey waxaa ugu horreeyey sidaynu meelo badan oo hore kusoo tilmaanay caaisha radia allahu canha oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii ugu horreysay iyada oo yar la siiye ah ayaa waxa ay tidhi aada baan uga hinaasay nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo marka uu wax bixinayo leh waxaad ugeysaa reerkii khadiijo ay xidhiidhka lahaayeen alma allahuma salli calaa maxamed waxaad siisaa ehelkii khadiijo nebigu calayhi salaatu wasalaam aada ugu celcelinaya dabeete waxaan ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalintii dambe wahal kaanat ilaa cajuusatan qad abdalaka allahu khayra minha miyay ahayd gabadhan aada nagu wareerisay gabadh da-weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala mid ka khayr badan ku siiyey marka aynu ka waramayno fadaaisha khadiija ay ku lahayd agta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee bimacnaa agtiisa waxaa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu cadhooday ayaa wejigiisa weliba jabhaddii ay dhaqdhaqaaqday waxaanuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kayfa qulta wallahi laqad aamanat bi id kadabani annaas sideed u tidhaahdaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaas ilaahay baan ku dhaartee laqad aamanat bi way rumaysad id kadabani annaas markii dadkii i beeniyeen wa aawatnii hoy bay isiisay oo ay idejisay id rafadani annaas markii dadku ay diideen ee ay riixeen warusiqtu minha alwalada waxaramtumuuhu mini ilaahay wuxuu iga siiyey caruur halka ilaahay subxaanahu watacaala idinka aanu caruur iga keensiinin buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu igaga tegay bil baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sidaa igaga maqnaa way tiri caaisha isaga oo yani dareensan rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii kadib waxay tihi caaisha kuma aan soo qaadin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax khadiija arrinkeeda ah oo aan wanaag ahayn waxau nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale ku yidhi oo sheekhaanku ay wariyeen oo bukhaari uu kusoo saaray fii fadaa'il asaxaaba khayru nisaa'ihaa khadiija bintu khuyre wa khayru nisaa'ihaa maryama bintu cimran yani waxa wey dadka waxaa dumarka waktiga nool ugu khayr badan khadiija sida maryama ibnatu cimraan ay u tahay yani dumarkii waktigeedii tii ugu fadliga badnayd buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan sida alimaam muslim uu kitaabkiisa ku wariyey ee caaisha ay soo wariday in nabigu calayhi salaatu wasalaam neefka marka uu gowraco arsiluuha ilaa asdiqaa'i khadiija wuxuu odhan jiray neefkaasi waxaa u dirtaan khadiijo saaxiibadeed markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ay weydiisay khadiija markaasuu yihi innii la uxibu xabiibaha aada baan u jeclahay dadkii khadiija ay jeclayd oo dhan wa fii riwaayatin innii rusiqtu xubaha riwaayad kalena waxa ay leedahay waa laygu arsaaqo waa laygu abuuray jacaylka aan jecelahay khadiija bintu khawaylad iyo dadkeeda buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay caaisha ka warantay maalin baa waxaa u timid islaanda ah nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aada usoo dhoway markaasaa uu ku yihi man anti markaasay tiri jusama almuthayana markaasuu rasuulku yihi mee xasaana ayaa tahay kelmadii juthama ayuu ka bedelay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasuu islaantii aada u wareystay markaasuu soo dhaway rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasuu yihi ka warrama arrimihiina markii islaantii ay baxday ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam way la hadashay caaisha way ku tiri yaa rasuulallah islaantan da-da ah ee aada ku mashquushay ee aada aadka ugu sheekeynaysa maxay qaal inaha kanat ta'tiina zamana khadiija gabadhani adiga ha kula fududaate waxay noo iman jirtay waktigii khadiija bintu khoyl waina xusna alcahdi min aliimaan in ballanka la oofiyo oo khadiija bintu khoyla dadkii ay xidhiidhin jirtay la xidhiidhiyo oo loo oofiyo sidii ay u ilaalin jirtayna iimaankay ka mid tahay buhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam anas binu malik ayaa isaguna xadiisuu wariyey idaa utiya bishayi haddii shay rasuulka alayhi salaatu wasalaam loo keeno idhabuu bihi ilaa beyti fulana wuxuu odhan jiray waxadkiisa guriga heblaayo fa inaha kaanat sadiiqatun likhadiija gurigii heblaaye ge waayo heblaayo waxay saaxiib ahaayeen khadiija bintu khuweyl ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu magaratay ku xidhiidhin jiray waxaasoo dhani waxa ay muujinayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo sidii uu ku ahaa khadiija bintu khoyla ee u dareemayay qiimaheeda iyo qadarkeeda sababtuna ay ahayd dowrkii ay ku lahayd dacwadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ay nafteeda u hurtay ee allahuma salli calaa maxamed maalkeedii ay u hurtay ee gurigeedii ay u hurtay ee allahuma salli calaa maxamed ay gaadhsiisay xataa markii cunaqabatayntu ay timid in nabiga calayhi salaatu wasalaam raashinkii iyada loo keenayay ay siiso rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay tihi caaisha iyadoo ka warramaysay xaala bintu khuwaylad oo khadiijo walaasheed ahayd ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isti'daan weydiisatay markaasuu yidhi allahuma haala bintu khuwaylad faqirtu faqultu wamaa tadkuru min cajuuzin min cajaa'izi qurayshin xamraa shadqayni halakat fi daari faabdalaka allahu khayra minha nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yani haala ayaa maalin noo timid oo khadiisha ay walaalahaayeen markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam aada u soo dhaweeyey markaasaan ka murugoodii bay tiri haalo soo dhaweynteedii iyadoo aan ka hinaasay laakiin soo dhaweyntu nabigu calayhi salaatu wasalaam soo dhaweynayey waxa uu ku soo dhaweynayey khadiija bintu khoyl xusuusin uu xusuusan yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka soo waranay inaanu taariikhdiisa markaynu ka hadlaynay inaanu lahayn yani adduun aabihiin aanu uga tegin xan yaroo adhiya oo aada u kooban oo barbaarintiisii hore aan soo dhaafin buu ka tegay aabihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhimashadii hooyadii isagoon hana qaadin baynu ka soo waranay waxaynu ka soo waranay abaa aalib iyo allahuma salli calaa maxamed adduun la-aantiisii intii uu la joogay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa xad guurkii khadiija bintu khuwaylad abaa daalib uu in badan hamiyeyey oo xagga hore aynu kusoo sheegnay sababtuna ay ahayd dhaqankeedii iyo toosnideedii iyo iyada oo uu ku tuhmayay adduun badan oo ay ku hanaqaadsiin karta rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii oo dhani khadiija bintu khuwaylad maalkeedii iyo allahuma salli calaa maxamed abuurkeedii ilaahay u dhaliyey ee qiimaha lahaa iyo allahuma salli calaa maxamed nafteediiba waxay u hortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii tobnaad ayaa khadiija ay aada u xanuunsatay iyadoo xanuunkii uu keenay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dareemo dabeete xanuunkii baa kusii dheeraaday rasuulka ayaa kusoo dul jeeday sidii ayaa ku dhimatay khadiija bintu khuweyla sanadkii tobnaad ee islaamnimada waana sanadka la yidhaahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam murugadii way ka dareemeen dadka muslimiinta ilaa xad rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay u yimaadeen dumarkii muslimaadkaa qaar ka mid a o yidhahdeen yaa rasuula allah haddaad u baahan tahay gabadh yarna caaisha bintu abi bakrin oo saxaabigaasi dacwadda kula joojiyey ee da-da yarle ayaanu ku haynaa haddii aada gabadh sayibada u baahan tahayna sawda bintu zamaca ayaa lagu hayaa bay ku yidhaahdeen oo ah gabadh yani carmala haddii aada dooneysana iyadana waa lagu hayaa yaa rasuulallah laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo muhiimadiisu aanay ahayn guurka oo khaliya gabadhnimo ee ahayd dacwadda joojinteeda ayaa marnaba murugadii aanay ka bixin rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka murugooday iyadoo muslimiintu ay doonayeen in kaalintii loo buuxiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam khadiija bintu khuweyl waana sanadka loo bixiyey waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam caamul xusni loo bixiyey yani sanadkii murugada ilaa xad la yidhaahdo waxay keentay taasi in nabiga calayhi salaatu wasalaam laga tacsiyadeeyo sanadkaa la odhan jiray caamulxisni oo loo diro yani samada sare nabiga calayhi salaatu wasalaam oo casuumad loo fidiyo oo uu yimaado alisra walmciraaj culamada qaar baa ku sababeeya inay ahayd casuumadaasi ilowsiin la ilowsiinayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sanadkaa tobnaad geeridii ku timid oo ahayd yani khadiija bintu khuwaylad oo garabkiisii koowaad ahayd iyo garabkiisii labaad oo ahaa abadaalib oo dhintay sanadkaa gudihiisa wahada wallahu aclam waaxkam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ilaahay ha ka abaalmariya sheekh aadam sida waafiga ah ee uu inoogu faahfaahiyey taariikhda khadiija bintu khuwaylad al asadi cajaladdanina waxay inoo dubatay maalin sabti ah shantii bishii rabadaan kun iyo afar boqol iyo sideed iyo tobanka hijiriga nusqada asalka ee cajaladana waxaa kala xidhiidhi kartaan dubista cajaladaha ee alxuseyni ama alxuseyn islamic stereo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum